wasaaradda horumarinta beero somalilan oo kaaladaas hay-ado ku shaqeeya oo arrimo beero iyo tababar anfurti isku-dubyaalka gobolada ee wasaaradda horumarinta beero iyo iskaashitooyinku shaldareer degmooyinka ujeedka tababarkii ahay sidii lagu faa-iideysadii lahay biyo yar ee dhiniga walhasaaro ka beero gobolada somalilan waana laga isticmaalo lahay habka waraabka cusub wayna mashruucan wada wasaaradda horumarinta beero somalilan qaar kumid a isku-dubyaalka wasaaradda horumarinta beero ee gobolada yay sheegeen in tababarku yoon ku mahadnagaayaan wasaaradda beero saasaatowna waybayo sheegana inio ku faa-iideysteen waana aqoontiyo deersii doonaan beeraleyda gobolada iyo ku kooyan waxaan halkan kasoo dhaweynayaa iskaashitooyinka isduwayaasha hay-adda care oo runtii kaalin muhiima inoogu jirta mar walba inayna garab istaagto oo ay nagala shaqayso sidii aynu hawsha aynu beeraha matalan sidii aynu dadkeena u gaarhsiin lahayn sidoo kale mashruuca waxyaabahan ka faaidna waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha gudaheeda laftigeeda oo lagu tijaabiyey oo waxaweyaan green house iyo drib irrigationka laftigiisii in waxaweyaan iyana halkaas shaqaalihii wasaaradda beeraha noo joogay iyaga laftigoodu ay maanta yaqaaniin habka dribka loo xidho runtii shir muhiima shirkaasoo runtii ku saabsan aqoon kororsi iyo horumarin dhinaca beeraha ah gaar ahaan dhinaca waraabka casriyeynta beeraha oo ay wasaaradda horumarinta beeruhu runtii baahi weyn ay u qabaan iyo dadka beeraleyda ahiba inagoo ka duulayna qorshaha qaranka ee saddexaad inagoo ka duulayna siyaasadda wasaaradda horumarinta beeraha ee inagu hogaaminayaan wasiirka cusub iyo wasiir ku-xigeenka loo soo magacaabay wasaaradda horumarinta beeraha anigu xaliimo ahaan qaybtan iskaashitooyinka waxaan haystay imika dhowr sano maalintii la ii dhiibayay haddaan waxoogaa taariikhda ku yaro noqdo waxay ahaayeen oo iskaashitooyinka markaa inoo diiwaangashanaa sideed iyo labaatan iskaashato laakiin maanta waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa in ka badan boqol iyo lixdan iskaashato ayaa haysta sharcigii saxda ahaa oo la yaqaanaa maanta meelay ku yaalan balqoran agaasimaha waxda qorsheynta ee wasaaradda horumarinta beero somalilan iyo kudawahay mashruucan waynu sheegay inyoon ka talagaleen beeraleyda somalilan waynu iskudubyaalku iskala dardaarmay inyo deersiyan beeraleyda intii kale ee ka dhaqan gobolada somalilan mashruucan aan gacanta ku hayno eanu ka hadlayno maanta oo ah u qaadhaamidda beeraleyda biyaha yar sidii biyo loo isticmaali lahaa iyakoo maxaan ku dhadahay marxisan la beekhaamiyey si looga hortago maxaan ku dhadahay biyaha iska lumaya oo wax soo saarkuna u kordho mashruucaasi marka maanta waxaynu ina ku fadhina waxa weeye inaanu u qaadhaano bulshadii gaadhsiino intiina halkaa fadhida isku duwayaala iyo iyo maxaan ku dhadahay iskaashatooyina iyo saraakiisha wasaaradduba waxaan doonaynaa inay qayb ka noqdaan mashruuca hawshiisa